madaxweynaha dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed waxa uu sheegay in argagixiso lagu soo tababaray afghanistan ay ku sugan yihiin soomaaliya wariyaha b b c da mark doyle oo dhowaan la kulmay madaxweynaha ayaa weydiiyey sida uu ugu tala jiro in dowladdiisa uu dalka oo dhan ku gaarsiiyo ma xoog buu adeegsanayaa mise wadaxaajood wuxuuna ku jawaabay
If someone will refuse and continue to fight, of course we will defend the government and the country.
waxaan jeclaan lahayn in soomaaliya dhibaatadeeda aan ku xallinno wada xaajoodin nabad ah haddii ay cididiiddo oo ay dagaalka sii waddo dabcan waa iska difaacaynaa dowladda iyo dalkaba
mucaaradku waxa ay sheegayaan inaysan wadaxaajood idinla yeelan doonin intaa ciidamada etoobiyaanku ay idin taageerayaan The government will invite them to help the government when Islamic forces were so difficult and were attacking everywhere in all regions.
dowladda ayaa ku caasuuntay ciidamada etoobiya in ay caawiyaan dowladda markii ay maxaakiimta islaamigu noqdeen kuwo dhib badan oo weeraraya gobol kasta etoobiyana waxay weli ku joogtaa soomaaliya codsiga dowladda dagaalku waxa uu soomaaliya ka socday muddo dheer umana muuqato inaad isu imaan kartaan maxay tahay sababta dunida inteeda kale ay idiin taageerayaan oo idiin daryeelayaan xaaladdan haddii aadba idinku si joogta u dagaalamaysaan Outside world is now helping uh, Somalia somehow, but Somalia got a long civil war.
dunida inteeda kale hadda waxay siyaabo kala duwan u caawinayaan soomaaliya hase ahaatee dagaal sokeeye ee dheer ayaa waxaa nasiib darro ah in beesha caalamku aysan si qumaati ah uga baaraandegin dagaalka sokeeye ee soomaaliya sagaashameeyadii halkan waxaa yimid ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay soomaalida ayaana bixiyey Somalis, they are slaughtering each other. They uh, have no law and order. They uh, invited uh, terrorists in Somalia.
soomaalidu iyagaa midba midka kale gowracaya ma jiro sharci iyo kala dambayn waxayna dalka ku casuumeen dad argagixiso ah argagixisada ayaana qas meel walba ka wada oo dunida ah dunida oo dhanna argagixisada waa laga cabanayaa dalalka saaxiibada ah waa inay soomaaliya gacan siiyaan marka waxaad leedahay caalamku waa in uu caawiyaa soomaaliya sida aad adigu u dhigayso dalka waxaa jooga argagixiso Of course they are. There are terrorist elements belonging to Al Qaeda. Of course.
Al Qaeda.
Of course.
dabcan argagixiso waa joogtaa waxaa jira canaasiir argagixiso ah oo ka tirsan ururka alqaacida Exaggerating the element.
mucaaradku waxa ay sheegayaan inaysan argagixiso ahayn oo ay yihiin qabiilo kala duwan oo adiga kaa soo horjeeda amaba kugu diidan siyaasaddaada Still, you have the capacity.
I am more informed than, than, uh, well, uh, than uh, the opposition elements.
You're better I am informed than them.
president of the country.
anigaa ka xog ogaarsan canaasiirta mucaaradka ah maxaa yeelay anigu waxaan ahay madaxweynaha dalka macluumaad badan oo sax ah ayaana la ii soo gudbiyaa muddo badan waa la dagaalamayey waayo aragnimo badanna waa u leenahay arrimahan waxaan naqaanaa magacyada argagixisada waxaan naqaanaa wejiyadooda waxaana lagu soo tababaray dalka afghanistan oo waxaa soo tababaray ururka daalibaan iyo cusaama bin laadin Mr. President, iyagayna ka tirsan yihiin ma buunbuuninaysid miya canaasiirta ka tirsan alqaacida si aad taageero oga hesho maraykanka This is not true. There are terrorists in Somalia.
arrintaasi run ma aha argagixiso ayaa soomaaliya joogta ma dareensan tahay inaad leedahay karti aad dhibaatadan wax oga qaban Of karto course, we have to negotiate with the, the rest of the well, uh, opposition. We call them if they come, even.
dabcan waxaan u baahanahay in aan wadaxaajood la yeelanno mucaaradka intiisa kale waan ugu yeernay in ay halkan yimaadaan haddii ay imanayaan waan ogsoonnahay inaysan weligood iman doonin maxaa yeelay waa rag dunida oo dhan laga doondoonayo mucaaradka oo dhan ma aha dad la doondoonayo do you When, not want when this?
Somalis will agree, make peace through negotiations.
soomaalidu sidaan oo kale ayay wadahadalka isugu afgaranayaan markaa kadibna waxaa sahlanaan doonta in howl lala qabsado through negotiations, and then it will be very easy to do something with them.
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka cabdulaahi yuusuf axmed oo u warramayey wariyaha b b c da mark doyle xasan turki oo ka tirsanaan jiray maxkamadaha islaamiga ah oo ka soo jeeda deegaanka dobley ayaa duqaynta maraykanku dhowaan halkaasi u geystay waxa uu ku tilmaamay mid weerarkaasi uu yahay mid lagu qaldamay oo maraykankana lagu qalday waxaana hadalladiisa ka mid ah
maraykanku inuu ka fiirsado waxaan tirtabay saasaad moodaa waxaa jira oo kale nin gabadh qabay qurux badan oo hodan la yidhaaho kolkaasay gabadhii diiday markaasuu waxay samayn jiray ninkii yidhaha hodan baan arkayba lacag buu siin jiray maraykanka shaqaa loo doontay nin walba wuxuu leeyahay argagixis aan arkay asagoo ka fiirsanin buu saaruu kala dhici maraykanku rudni dib ha ugu noqdo oo dadku necab yahay halaayo annaga waa sacay- laakiin dadka kale shacabka ayuu salaynin dadkii baa shaqo u doontay lacag mar- argixisaan arkay unba ku dhacday koronto oo meel iska socda isaguna saaruuka unbuu la dhicin bam om wax la yidhaha unbuu la dhicin marka maraykan soo fiirso marka ma waxaad leedahay annaga argagixiso ahe annagaana soo weerara
maya annagu waxaan nahay xaqudirir oo axmaarka dhulka naga qabsaday aniga afar iyo lixdankiibaa anigoo xidhan maxamed siyaad berri iga soo dahay axmaar waa la dagaalamo dhulka xore isle haddana bila soomaaliya gabra xukuma oo cabdirasiid xukumi jiray oo xukumi jiray aadam cabdi maxamed ciidan xukumi jiray marka waxaa weeye kolka yani annaga iyo yani hana daayo annagana xagganaga hanoo daayo dadkana dulmiga ha ka daayaan odhan lahaa waxaa laydinku eedeynayaa in alqaacido aad ka tirsan tihiin oo qaarkiin afghanistan kusoo tababarateen eh, sida madaxweyne cabdullaahi yuusuf uu sheegay eh, taasi ma jirtaa inay idinka mid yihiin qaar eh, argagixiso ahoo alqaacido la shaqeeya
maya taas ma jirta cabdullaahi yuusuf eh, macnaha tababarka waxaan qaadanay kolkaan labaatan jir ahaa waan tababar qaanay oo reeraha isdheci jira oo islayn jiray wiilka soomaaliya waaba tababaran yahay marka waxa weeyaan tababarku waa kii aan qaadanay ee reeraha dagaalkooda aan ku baranay kii baan ku difaacaynaa dhulkanaga iyo naftanada oon ku jihaadaynaa maraykanku waxa uu leeyahay saddex qof oo alqaacida ah ayaa waxay ku sugan yihiin soomaaliya oo uu ka mid yahay ninkan hadda uu sheegay in dartii dhobley loo duqeeyey saalax nabhaan Eh, ma jiraan dadkan uu sheegayo maraykanku eh, saddexda ah in ay idinka tirsan yihiin oo idinka gabaad aa siisaan maya saddexdaa qof ma jiraan iyadaaba yaab le ma dadka dhan saddex qof miyaa loo layn haddayba jiraan laakiin annaga ma ogin saddexdaa qof waxaana weeye waali in dad dhan iyo ummaddan loo rogo saddex qof baa joogta saddexdaa isagaan weydiinaynaa waa kuwama oo xaggee joogaan
kaasi waxa uu ahaa sheekh xasan turki oo horey uga tirsanaa maxkamadihii islaamka